ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الأخوة الكرام sidaynu ku ballansanayn caawa waxaynu qaadanaynaa darsigii koowaad ee ka mid a muxaadarada duruusta nadwada sideedaad ciwaankeedu yahay asmatu somaal min manduurin islaamiyin oo ka dhacaysa masjidkan rawda ee magaalada boosaaso darsiga koowaad ee caawo waa ahmiyatu somaal mawqican wa mawaaridan wa aharu dalika calaa asmati somaal macnaha ciwaanku waxa weeye soomaaliya ahmiyadda ay leedahay marka laga fiiriyo meesha ay dhacdo oo dhulka ay kaga taal iyo mawaaridda waxa deeqa ama hantida ay leedahay ee kala duwan iyo raadka uu ku leeyahay arrinkaasi mushkiladda soomaaliya arrinkaa waxaa darsigaas inoo soo jeedinaya sida aad jadwalanka ku aragteen doctor axmed saadiq eenow maadaama aanu horay halkan duruus uga bixinin ama aydan masaajidka mikrofoonkiisa ku aqoonin waxaan rabaa inaan taariikh kooban oo yar idinka siiyo doctor axmed saadiq doctor axmed saadiq wuxuu ku dhashay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho kun iyo sagaal boqol konton iyo lixdii halka ayuu kaga ku dhigtay waxbarashada qur-aanka iyo dugsiga hoose dhexe iyo saraba wuxuuna markaa kadib galay kuliyadda dagaalka wadanka masar isagoo ku biiray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed la oran jiray kadibna muddo kadib ayuu kusoo noqday soomaaliya muddo kadibna wuu isaga tegay shaqadii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna dibadda ayuuna u baxay isagoo tegay wadamada scandinavianka kadibna muddo kadib ayuu wuxuu wadanka ruushka u tegay waxbarasho wuxuuna noqday bartay galay kuliyadda caafimaadka wuxuu noqday doctor caafimaad shaqadaas oo ah midda ugu weyn ee uu hadda ama shaqada ugu badan ee uu qabto wuxuuna ku bartay wadankii la oran jiray midooda sovieti wuxuuna degan yahay wadamada scandinavianka ayuu dictoorku degan yahay hadda dictoornimada waxaa u dheer dictoorku inuu yahay kaatib qora wax oo afka soomaaliga wax ku qoray wuxuuna boqoray buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin mid uu ka qoray dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ee dhex maray ee ka dhacay ogaadenya gobolka loo yaqaanay ee soomaali galbeed soomaaliyana ay lugta ku lahayd wuxuu kaloo qoray buug la yidhahdo afkeenna iyo farteenna oo af soomaali ah ditoorku hadda wuxuu degan yahay wadamada scandinaviankana wuxuuna hadda inala jooga isagoo ah mucalimka ah kuliyadda caafimaadka jaamacadda bariga africa ayuuna caafimaad hadda uu ka yahay ustaad insha allahu in kooban oo ku saabsan taarikh nololeedkii ustaadka oo muddo yar inaan idinka tuso ayay ahayd iminka waxaan kusoo dhaweynayaa ustaadka inuu inoo bilaabo muxaadaradii caawa inuu kugu qornaa sidaan hore u sheegnay ciwaankeedu ahay ahmiyadda soomaaliya mawqic ahaan iyo mawaarid ahaan iyo raadka uu arrinkaasi ku leeyahay dhibaatada soomaaliya ka socota asaga ayaan kusoo dhaweynayaa microfoonka falyatafadal mashkuuran
نحمدك يا رب ونستعينك ونستغفرك ونسترشدك ونسترحمك ونستهديك نؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ولي من والاك ونعادي من عاداك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي اتانا بمحجه البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين إلهي أنعمتنا فما وجدتنا شاكرين إلهي
لا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا إلهي ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا إلهي تقبل منا القليل واعف عنا الكثير وبعد mahad ammaanteedeed aa leh eebaddabadii waxaanu u mahad celinayaa raggii isku soo dubaridayay hawshan loogu adeegayo bulshadaas dhan walbaba ka burburtay bulshadeennaas wax walbaba xaaluf ka noqday hadday diin tahay hadday dhaqan tahay hadday dal tahay hadday dad tahay hadday xoolo tahay hadday ilmo tahay hadday xaasas tahay waxaan ilaahay weydiisanayaa annagoo maanta gurguryihiisa ka mida fadhina camal uu raalli ka yahay qabanay oo waa salaad waajibkeeda aan tukannay u fadhina wax macruufa oo aan wax dembiya lahayn gacmahaan horsanaynaa in dhibkaan ummadeennu ku habsaday uu naga dhigo dadkii sabab u noqon lahaa xeryadan inay ka ridaan ummadooda intaa dabadeed sida ciwaanka muxaadarada ka muuqata marka hore waxaan ka udurdaaranayaa codka saakaan isku arkay codkii inuu wax ka bedelan yihiin misana waxay noqotay inaan muxaadaradii sidii u galo oo wakti kale ma jicee la yidhi ciwaanka muxaadarada sida ka muuqata casharka iyagu waxaa weeye aanu caawa martida u nahay ahamiyadda juqraafiga dhulka iyaga uu leeyahay iyo hantidiisa maguurtada wixii ilaahay iga gacansiiyey baan wax idinkaga sheegayaa wamaa tawfiiqi ila billah soomaaliya waa dal ku yaala qaaradda afrika dhankeeda bari bariga afrika dalal badan baa nala wadaaga laakiin geeska afrika markii la dhaho waa soomaaliya sidaanu u jeedno jugraafigaas caalamka ah halkaas fiiqaas geeska ah yaanu kagana qaaradihii baa inoo muuqda shanta ahaa dhulbaraha hadda dhulka kala badha yaa dhulkeena ku dhacda sidaa darteed halkaas waxaa laga fahmayaa intaa yartaa keliya ee hadda dhulka badha ay soomaaliya marto dal muhiima inuu yahay sababtoo ah ninka cirifka degan iyo ninka adduunka bartamihiisii degan adduunka ay u kala sadroon yihiin waxaa sad wanaagsan ninka adduunka bartamihiisa degan sida buqacadda boosaaso bartamaheeda ah boqolka kun loo siisto tan cirifyadana say u kala fog yihiin kuwa xataa bilaashaad ku helaysa meel waxaad helaysaa ilaa qof ka iibsanaya aysan jirin haddaba ahamiyadda juqraafiga marka laga hadlayo laba wax yaa lagu qiimeeyaa geopolitic iyo geo economy geopolitic geo g e o geography oo lasoo gaabiyey wey bani aadamku dadaal uu ugu jiro nolosha darteed iyo waayaha khibradda uu ka korubsanayo waa noolaha keliya ee dunidan dhulkan ku nool ee noloshiisa wax ka bedela horay u socda libaaxa baahinimadiisa iyo mudnaanta uu ku leeyahay nolosha misana guriga uu ku nool yahay taariya maantii la uumay waxba iskama bedeli baalinimadiisi iyo heybadiisi iyo mudnaantii uu ku lahaa nolosha waxba umayan kordhin ilaa hadda geed cid loo hoos fadhiyaa ama dhagax buu hoos harsadaa laakiin bani aadamku gurigiisa ilaa hadda waa isbedelaya kii gurigiisa bedeli waayana dee xayawaankaasuu la mid yahay waxba ma dhaamayo sidaa darteed buu bani aadamku nolosha hardeed ugu jiraa si uu uga faaid ugu faa'iideeyo noloshiisa waayahaas wuxuu ka kororsaday furuucda faraha badan ee cilmiga ah furuucdii yada ahayd cilmi kasta markii la dabagalay la dabagalay la dabagalay sidii loo daba socday culumtii kale uu ku dhex dhacay geopolitic waa cilmigii siyaasadda political science iyo cilmigii geograafiga ah oo isu yimid sidoo kale geo economy waa cilmigii dhaqaalaha iyo cilmigii juqraafiga oo isu yimid soomaaliya labadii ahmiyadba waa ay kulansatay marka haddaanu tan hore ka hormarro geopolitic soomaaliya inay ku taal mowqif mowqic siyaasadeed oo ahamiyad siyaasad ku dhisan leh waxaa qiimeeyey ummad waliba ee xadaaradaha adduunka soo maray curad ka noqota sidaa kitaabkeenna ku husan ilaahay subxaanau wa tacaala xeerar uu adduunkan ugu talagalay xeerarkaas oo ah universal lois baa lahaa xeerar caalamiya aayadaha qur-aanka siday u dhan yihiin waa xeerar caalamiya aayad kasta sideeday xeer u tahay xeerarkaa waxaa ka mid ah sunnatu lmufaadala birtii baa kala fadli badan degaankii baa kala fadli badan waktigii baa kala fadli badan dadkii baa kala fadli badan sidaa darteed baa degaanka iyagu wuxuu ku noqday degaan degaamo badan oo dhulka ka mid ah ka fadlisita waana aan arki doonaa sidoo kale waxaa ka mid a sunnatu lmudaawala tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waayaha inuu ilaahay dadka u qaybiyo ilaahay dadka uma u kala exdo subxaanahu wa tacaala waayo waa ilaah cadli magaciisa cadl caadil lama dhihin caadil waa sifa laakiin cadaaladii oo sideeda ah baa ilaahay u magaca subxaanahu wa tacaala dadka haddaba mudaawalada waxay ka imaanaysaa dadaalka dadku ay sameeyaan dadaalka qofkuu sameeyo dadaalka bulshada ay samayso dadaalka ummadda ay samayso kaasay dadka ku kala fadli yeelanayaan taasaa waxay sababaysaa bulshadu markay sururiso inay noqoto bulsho hanaqaada inay dalkeediina ka faa'iidaysato ummadaha kalena u tagto wax ay haystaan wax ka soo qaadato ama xoog ha ku soo qaadato ama saaxiibtinimo ha ku soo qaadato iyo xeelaad ama walaaltinimo iyo beeqlasiiyaba ha ku soo qaadata ummad waliba oo curad ka noqota ilbaxnimada adduunka taariikhda inta loo yahay degaankan geeska africa waa yimaadeen waxaa u daaween xadaaradii reer fircoon waa inoo yimaadeen qaar waxay noogu yimaadeen xiriir iyo jaclayna jecel yihiin iyagoo aaminsanaa inay halkan ka tageen qaar waxay inoogu yimaadeen caqiido khuraafi ah oo ay haysteen oo dhulkan iyo dadkiisa ay u qabeen dhulkii ilaahay iyo dadkii ilaahay qaar waxay inoogu yimaadeen ganacsi qaar waxay ino beeyada iyo waxaasay guran jireen qaar dagaal iyo boob bay inoogu yimaadeen dagaalada adduunka ka dhaca kuwa ugu da-da weyn waxaa ka mid a dagaal ka dhacay puntland waxaa ku soo qaaday reer fircoon boqoradoodii boqor ka mid ah waxaa xigay reer fircoon saddex kunoo sano taqriiban ee nabciisa ka horreeyay waxaa xigay xadaaradoodii markay burburtay nimankii griiga ahaa iyaguna reer baa ukacay filosofina bulshadii indhaha u furay way sururiyeen dagaallo badan oo dhex maray qabaa'ilkoodii kadib waxay noqdeen ummad urursan waay loo yimaadeen taariikhda waxaa ku xusan xilli ay soddon sano ku dhowaad puntland deganaayeen oo waxay urursanayeen maroodiyaal maroodi baa ku noolaa dhulka hawd buu ahaa dugaag badan baa ku noolaa maroodiyaal bay ka urursadeen si ay boqortooyay ahaayeen imbaratoriyad ee ummadaha ay dagaalka kula jireen u adeegsadaan yani taamiyo oo kalea loo adeegsan jiray iyo hub culus maroodiga iyaguna yurub bay ku noolaayeen oo maroodi kuma dhaqnaa degaankooda waxaa xigay roman empireki oo laba boqoloo sano taqriiban ciise dhalashadiisa ka hor ka hunkamay dalka talyaaniga griegii markay burburtay bay xadaaradii xagga u wareegtay iyagana waxaa xusan inay loo yimaadeen imaatinkay loo yimaadeen ninkii aasaasay roman empire julius ciser kii ku xigay agostus ciidan buu usoo diray gumaystaha degaankan shan dooyood oo ciidamo saaran yihiin yaa soo aaday halkan maxay kas waxay usoo aadeen inay qabsadaan oo gumaystaan oo hantidoo meesha tala qabtaan dooyahaas dabaylaa ku kacay markay marayeen tajuura oo jabuuti agteeda waa ay degeen see u dhammaayeen taariikhdaas qor-aankeediina waa la hayaa raadkii dooyihiina waa la helay waxaa xigay bershiyaankii kun sano ka horreeyey ciise dhalashadiisii iyaguna waa inoo yimaadeen boqortooyadii ka dhisnayd yaman markay burburiyeen oo ay degeen halkaas magaalada xafuun magacyadeeda xadaaradahaasoo dhan waa isu soo bedeleen mar boqolaa magacu bixinaysa bershiyaalku magaalada gardafoy iyagaa dhisay garda afka bershiyaanka waa meel laga leexdo jiro foyna xaafuun bay ka taagan tahay oo lasoo koobay waxaa xigay ummadihii carabta ahaa ee balowga ahaa markii xadaaradda islaamka diinta islaamka ay ka faa'iidaysteen oo ay noqdeen dadkii hogaaminaya xadaaradda caalamka waa inoo yimaadeen dhimaatinkooda ka duwanaa kuwii hore waayo caqiiday wadeen iyagu caqiida tawxiida oo nadiif ah oo adduunka ay ku faafinayeen bal waabana dhaafay ilaa koonfur africa ilaa indonesiya dacwadii adduunka u yahay sidaas baa islaamku uu nagu soo gaaray maamuladii islaamka ee kala dambeeyey sidoo kale waa inoo yimaadeen shariifu marka qarnigii lix iyo tobnaad qarnigii qarnigii shan iyo tobnaad aakhirkiisa shariifu marka xamar isagaa ka talinaya sidoo kale boqortooyada cusmaaniyaddana waxay ka talinaysay waqooyiga zaylac iyo berbera dal ishaystama jirin qolaba iyagana way iskhilaafsanayeen qolaba dhinac bay ka hadantay waxaa xigay bortuqiiskii kun iyo lix boqol bilowgiisa qarnigii toddobiyo tobnaad bilowgiisa kun iyo shan boqol sideed iyo sagaashankii basco dagama afriku kasoo wareegtay deegaankan buu maray saan buu ahaa labaatan sano oo xigtay weerar bay bortuqiiskii ku ahaayeen deegaanka reerahay soo weerareen waxaa ka mid ahaa soomaaliya lix degmo oo muhimin oo ahaa soomaaliya lix degmay lahayd markaa xamar iyo baraawo koonfura xaafuun iyo gardafu iyo bariya zaylac iyo berbere oo waqooyi ah lixdii degmaba dhulkay la simeen waxaa xigay isticmaalka cusbaa ingiriis faransiis talyaani jerman heshiiskii barli wax kale kuma dhe qaybsiga ahaa qaaradda afrika meesha ugu xoogan oo laysku khilaafay soomaaliya ahayd kun iyo siddeed boqol bilowgeedii sahamadoodii ugu horreey yimaadeen qaabsahana bay ku yimaadeen nimanbaa soo galay dalkii kuwo koonfur bay kasoo degeen kismaayo kuwo xamar bay kasoo degeen kuwo gobolada dhexe kasoo degeen dhulkay sahminayeen nin kastoo caddaan oo soo dega waa la dili jiray marka sidaa darteed deegaankan wuxuu noqday kun iyo siddeed boqol qarnigaasoo dhan qarnigii sagaal iyo tobnaad deegaanka adduunka ugu khatarsan buu ahaa ninkii ugu horreeya ku guulaystay soomaaliya inuu dhex jilaaxo oo ilaa harar tago oo si nabada ku galo magaaladii oo berbere ku soo laabto oo buu ka qoro wuxuu ahaa richard borton r w borton wiil xidiglaabuu ahaa dhaliya boqortooyadii ingiriiska victoria boqoradii victoria caqalkeedii yaa laga soo diray si marka uu deegaanka u galo ninkaas sacuudi buu ka horumaray islaamnimuu sheegtay makuu degay wuxuu akhristay diintii o dhan furoodii diinta furoteedii buu bartay afkii carabiga adabkii garaamarkii suugaantii qur-aankii tafsiirkii axaadiistii siiradii taariikhdii islaamka isagoo caalima buu berebere ka soo degay laakiin gaar wuxuu la baxay sheekh cabdallah culimmadii reer berbera gaar ahaan reer kaaba awal la dhaho waa ay soo dhaweeyeen way dejiyeen masaajidkay fariisiyeen tafsiir buu u bilaabay markuu saddex bilood la joogu yihi harar baan rabaa inaan gaaro niman culimay ku dareen awr bay u rareen magaaladii bay geeyeen ameerkii harar buu ula kulmay soo laabtay buugguu ka qoray waxaa la dhahaa my first food step in east africa tallaabooyinkaygii ugu horreeyey ee bariga africa waxba taariikhda ku dheeraan mayno waxaa bilaabmay qarnigii laba labaatanaad saddex dagaal oo waaweyn baa ka dhacay adduunka dagaalkii koowaad oo dunida kii labaad iyo dagaalkii qabooba dagaalkii koowaad oo dunida meelaha laysku khilaafay deegaanka iyaga ka mid buu ahaa jarmalka oo nasiib u helay qayb soomaaliya ka mid ah yaa laga bootiyey sidaa darteed dagaalada ay qaadayeen jarmalka ka mid baanu ahay dagaalkii labaad oo dunida sidoo kale dagaalkii qaboobaa wuxuu bilownay kun iyo sagaal boqol iyo afartankii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii uu bilownay dagaalkii qaboobaa wuxuu dhammaaday derbiga baarliin markii la dhisay sanad kadib miyaah laba sano kadib wuxuu dhammaaday derbiga baarliin markii la burburiyey sideed iyo siddeetankii dushayadu ku bilowday dusheenu ku dhamaa ahmiyadda ay leedahay deegaanka darteed labadii quwad ee dagaalkii labaad kadib ku soo baxay quwadna maraykan baa hogaaminaya quwadna ruusha meelaha ay isku haysteen ka mid bay ahayd sababtoo ah soomaaliya laba madiiq saddex madiiq biyo marayn oo muhim u ah waa meelo ciriiri badan oo laga dhiso oo bado waaweyn bad bay intay kaa gudbiyaan bad kale kuga xidhay meelaha ninkii isbaaro dhigta dee socodkii adduunka waa xirmanaya baabalmadab oo soomaaliya la darisa kanaal sways iyadoo qudheedu aan naga dhayreen wax yar waqooyiga naga xigta iyo madiiq hormus oo iyadana dhanka bari naga xigta saddexdaa madiiqa waxaanu u nahay deris ruushka markuu nala joogay soomaaliya wuxuu ka dhigtay albaab uu afrikana ka galo dowladihii reer galbeedkana uu ka qabsado boos muhima sababta magaalada berbera buu wuxuu ka dhistay irbood cad ballaaran oo dayuuradihiisa ugu talagalay uguma talagelin kuweenna ha kuweennana waa isticmaalayna laakiin isagaa isugu talagalay dekad wuxuu ka dhistay isagoo isugu talagalay wuxuu keensaday raadaaro sheegaya wax maraakiib deegaanka marka baablmand kanaal space markuu marka kasoo galo ishuu ku haya wuxuu kaloo dhigay gantaallo markabkuu doono uu ku rido ahmiyadaas weeye muhiimada geopoliticada soomaaliya ay leedahay dadkaasana qaadka ah baa fahmay ilaa maantana aanu arkaynaa dhammaan dowladihii hantida lahaa china iyo jaban galbeed ha u xigaan maraykan iyo canada galbeed ha u xigaan china iyo jabanna bari ha u xigaan dawlad ka maqan male intaas waxaan uga baxayaa inaanu isla fahamno dadkii fahmay ahmiyadda deegaanka yagada qofku markuu nolosha fahmay noloshu waxay garanayaa si qofkaan nolosha aanan fahmin qiimo qofkaan nolosha aanan garan qiimo ooya noloshu lalahayn way ninkaan nolosha fahma laleeda taasaa keentay ummadaha taariikhda intay jidhay lagu soo qamaamay deegaanka iyagu waa deegaan ahmiyad geopolitic leh haddaanu intaa uga baxno taariikhdaa gooban oo inoo tilmaamaysa ahmiyadda soomaaliya leedahay waxaanu alla iyadana ka gelaynaa ahmiyadda iqtisaadiga ah juqraafiya aliqtisaadiya geo economy ee dalka soomaaliya leeyahay soomaaliya waxay ku taallaa bariga africa saanu sheegnay qaaradda africa dhankeeda bari gaar ahaan geeska africa kaas weeye geeskaas waxaanu leenahay xuduud dabiici iyo xuduud aanan dabiici ahayn xuduudda dabiiciga ah waa badda waqooyi iyo bari iyo koonfur bari naga xigta xuduudda aan dabiiciga ahayn waa xuduudaha dawladaha loo sahmiyey ee loo sohdinay oo xoogaddii waaweynaa ay taxariqeen ay yidhaahdeen waa khad cas oo lagama tallaabi karo iyaguna waa ku nabadgaleen dadkii ay u yimaadeenna waxay ku khasbeen inay xuduudahaas aqbalaan kulli dhanka galbeed bay naga maraan jabuuti xuduud baanu kala leenahay waqooyi galbeed etoobiya gobolada bartamaha oo dhan ilaa koonfur dee xuduudeedu daadsan tahay sidoo kalento kenya koonfur baanu xuduud kala leenahay xuduudda iyada ah dadka ku nool waa dadka soomaaliga cunsur weheliya ma jiro soomaaliya waxaa la yidhaahdaa waa dad super homogenes homogenes dad isleh oo isku mid ah weliba isku mid ahaantoodaas aad bay u adag tahay dhulka intaa la eg waxay xigsadeen iyaga oo tiradooda hal milyan ay ka yar tahay macnaha dhowr boqoloo kuna waa arrin lala yaabo iyaga oo tiradooda dhowr boqoloo kuna bay masaaxadda sidaa u ballaaran ay xigsadeen waxaa ka yaab badan afkooda iyo dhaqankoodi iyo diintoodii waa ilaashadeen dadku markay kala tagaan sida caadadaha aqaliyaad bay noqdaan dad dadyow ka badan la degan laakiin soomaalidu meeshay tageen waxay yeesheen awood ay diintooda ku ilaashadaan afkooda ku ilaashadaan dhaqankooda ku ilaashadaan taasina kayd aada u qiimi badan bay u noqotay jiilasha dambe oo soomaaliga ah waayo markaad kismaayona ugu tagtin nin kumaa maaha far keliyihi fool ma dhaqo jabuutina ugu tagtin nin kumaa maahayo far keliyihi fool ma dhaqo waa arrin qiimi badan wey tirada dadka soomaalida ah jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray intaanan laanlaanka inoo iman tiradooda waxaa lagu qiyaastay sagaal milyan oo qof kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii hay-adihii dalka joogay oo aada weliba u joogay xilligaas baa tirakoobkaa sameeyey sagaal milyan bay ku qiyaaseen hantida ugu qiimi badan ee ummadi ay leedahay dhulka wey dad aan dhul lahayn ma jiraan haa waa jiraan qowmiyaad aan dhul lahayn ee adduunka ku fiirsan baa jira waxaa ka mid ah jisis qolada laho waxaad ku arkaysaa china waxaad ku arkaysaa ruush waxaad ku arkaysaa wadamada carabta waxaad ku arka dawlad yuruba ayaan ku noolayn male waxaad ku arkaysaa canada sida qoomiyadda yahuudda u firirtay bay u firireen dhul waa yeelan waayeen ra'yi bay disteen markii israa'iil la dejinayo falastiin oo la yihi dhul aan dad lahayn dad aan dhul lahayn baale shicaarkaas lagu dejiyey iyagu waxay codsadeen in soomaaliya la dejiyo waayo waa dal aan dad lahayn annaga oo dada aan dal lahayn dal aan dal lahayn weeye hanala siiyo arrintaas soomaalida intooda badan lama socdaan dhul laysuma daayo sidaa darteed dhulka iyagu ahamiyadaas uu leeyahay ka sokow masaaxadiisu lix boqol lix kun soddon iyo toddoba lix boqol iyo soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo konton iyo toddoba kilomitr square lix kun soddon iyo toddoba lix boq lix lix boqol toddobiyo soddon kun lix boqol toddobiyo soddon kun lix boqol toddobiyo konton kilomitr square weeye dulka soomaalida dadka ku noolna imisaanidi waa sagaal milyan waxaa jira waxa la yidhaahdo population density kasaaqatu sukaan hadda masaajidkan masaaxadiisa iyo tirada dadka ku jira markii laysku eego waa ciriin culummada dhaqaalayahanada ah meelaha ay ka eegaan hantida dalka dadkaas ku nool hantida ay leeyihiin waxaa ka mid ah kasaaqatu sukaan dalkii waa waxa each kilometer square baa waxaa loo eegayaa imise qof buu ku soo aaday si haddaba aan u ogaano hantidaa qiimiga leh oo ilaahay idinla siiyey waxaan idiin soo guuriyey tiro muqaarano ah oo dawlado kala duduwana soomaaliya kilometer square walba kow iyo toban qof baa leh haddaanu dalka aan qaybsanno nidhaahno intaanu shuushka iska saarno aynu nidhaahno war aanu acudubilaysano dhulkaan aanu isu laynayno dhammaanayo aynu qaybsanno kow iyo toban qof kasta kilomitr baa ku soo aaday haddaba kilomitr inuu ku badan yahay kow iyo tobanka iyo inuu ku yar yahay waxaanu eegaynaa muqaarana internetkaa ka helaysaan dawlad kasta population densitygeeda dawladaha xayna baan idiin soo qoray morocco kow iyo soddon qof baa ku aadaya kilomitr squarek colombia afartan qof baa ku aadaya afghan afartan iyo lix qof baa ku aadaya imara konton qof baa ku aadaya siralion toddobaatan iyo toddoba qof baa kilomitrkii ay degayaan serbia boqol qof bay kilomitrkii degayaan denmark boqol iyo toddobaatan iyo lix qof baa kilomitrkii ay degayaan germany laba boqol iyo soddon iyo sideed qof bay kilomitrkii degayaan jabaan soddon saddex boqol soddon iyo toddoba qof bay kilomitrkii degayaan taiwan lix boqol iyo soddon iyo lix qof bay kilomitrkii degayaan moldovia kun iyo boqol iyo shan qof baa kilomitrkii masaaxaa degayaan singapore lix iyo toban kun saddex boqol soddon iyo lix qof wadanka bangaladesh oo aan waa tabliiq ku tegay airboorka markaad ka degtid waa dareemaysaa ciriiri oksijeenkan aanu qaadanayno inuu si ciriiriya halkaaga ku maray puntland xuduudda puntland ay sheegato iyo bangaladesh bangaladesh baa weyn bangaladesh waxaa ku nool boqol iyo shan iyo konton milyan oo qof waa gaalkacyo iyo boosaaso oo lagu soo aruuriyay boqol iyo shan iyo konton milyan oo qof nin habeen cilmala ka asumay afur bay ahayd nin corneela noo yimi sheekadaas waxaan jeclaa wax badan inaan dadka uga sheekay wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa ciidamada united nationka ee laba iyo talaashanka xamartiga degmooyinka weliga shabeello maro oo ciidan ku haystay waxaan la yaabay buu yidhi waxaad isku diriraysaa haddii buu yidhi qoys kasta oo soomaaliya anigu hadda qoys baan ahay aab baan ahay xayl caruur aan aab u ahay qoyskaas reer saadiqla waxay awood leeyihiin buu yidhi toban qoys oo bangaladesh ah inay bilaash ku kaxaystaan bilaash halkaama rabaan waa idiin shaqaynaya dhulkaan arkay baad geynaysaa iyadaa idiin shaqaynaya iska seexda waxaan idiin hubaa buu yidhi boqorada khaliijka nolosha ay ku nool yihiin mid ka fiican inaad ku noolaan lahayd maaha dadka khaliijka ah ee hantida leh waa amiiradooda waa qoys kasta ee soomaaliya haddii dhulkaan arkay kollay dhulka shaqadiyaa uma tiidine aada toban qoys oo bangaladesh ah kaxiisataan intaas sir aan reer boosaaso u sheegayo wy hawdayna la-aanina dadka dadkeena sagaalka milyana telekoob baa lagu sii sameeyey soomaalidu isku celcelin averagekooda waxa weeyaan la yidhi faamilo toddoba qof iyo aabiyo hooyo ka kooban aabe hooyo iyo toddoba qof sagaalkii milyan eeda qoys bay marka noqonaya yaa xisaabta ku fiican aye ya sax hal milyan oo qoys wey qoys aabe hal milyan oo aabe hal milyan oo hooyo iyo toddoba milyan oo caruura sooloo dhan waa intaa ilan sagaalkii milyan markaanu caailada soomaalida inta ay dhasho u fiirino weliba waa dadkii tirokoobka sameeyey innagu waxama xisaabinay waa isi xisaabiyeen waxay dhaheen xisaab demografiga demografiya waa cilmu lmawaalid walwafiya dadku waana dhashaan waana dhintaan waa xeerarkii universalka ilaahay subxaana watacaala nolosha u samaystay soomaalida caruurtooda dhalata sanadkaas ilaa afar iyo toban sano caruurta jidda ee soomaaliya kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii tiradooda waxay dhammaayeen afar iyo afartan point five boqolkiiba sagaalkii milyan boqolkiiba afar iyo afartan dhibic shan waxay noqdeen caruur afar iyo toban sano ka yar zero cunug saacada jira ilaa afar iyo toban sano halkaas waxaa ku muuqanaya kala bar dadkeena inay caruur yihiin ilaa afarta iyo afar iyo dheeri waa taqriiban boqolkiiba konton wey soo maha kala bar waa caruur afar iyo toban sano ka yar halkaa iyadaa waxaa ku kaydsan hanti aada iyo aada u qiimi badan ummaduhu waa ay tixgeliyaan juhdi badan bay geliyaan waxbay baran waa tarbiyayaan dhaqan adag bay u yeelaan afkoodii bay u xejiyaan si ay u noqdaan dad hantida maguurtada ee dalka iyo dadku leeyihiin u ilaashada oo nin meel dheer uga yimid uusan u dhicin sideedaba hantida maguurtada waxaa la yidhaahdaa mawaalid abiiciya hiya kullu maa tu'aminahu abiica wax walba ay dabiicadu u kaydisay min makhzuunaat abiiciya ystalzimha baqaa linsaan ow yastakdimuha libinaai xadaarati hantida maguurtada waa wax walba ee bulshada meel ku dhaqan dabiicadu ay u kaydisay ilaahay baa u kaydiya subxaana wa tacaala wاladii jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqi wailayhi nashur waa xer adag dhulkii waanu idin duleynay buu ilaahay leeyahy xeerar adag iyuu inoogu dullay xeerka ugu muhiimsan waxa weeye inuu falaad ka dhiga oo uu inoo hayo ilaah baa haya dhulkii in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula walain zaalata in amsakahumaa min axadin min bacdi ilaah baa inoo hayo markaad dhulka kor ka eegto waa wax guuraya meel cidla ahaayaaba wax hoos ka haya maleh wax dusha ka haya maleh wax dhinacyaha ka haya maleh halkaasuu heehaabaya ilaahi subxaana watacaala xeerar iyuu inoogu ilaabiyey xeerarkaas yadaa bani aadamka inta uu ka og yahay ilaa iyo hadda waxa weeye quwadda qoraxda ee gravitiga dhulka soo jiidanaysa iyo dholalka kale kula meeraysanaayo iyo quwadda central figure power ka eryaya alquwa taarida almarkaziya laba quwa ka dha xariga qaadato dhagax ku xidid oo aada wareejisay waxaad dareemaysaa xoog kaa jiidanaya dhagaxii weliba haddaad sii dayso waad arkaysaa xooggii dhagaxii meel dheer buu ku dhacaya quwadaas jiidata waxay ka dhalatay wareegii uu wareeganaya alquwa taarida almarkaziya baa dha central figure power labadaa xeer yuu ilaahay dhulka inoogu haya haddaba haynta iyadaa ilaahay ma bilaash qorax kastoo soo baxdoo dhacda dhulkaas ilaah baa inoo haya subxaana wa tacaala in allaha yumsiku samaawaati walard haddaba qofkii subax kasta qaad u fadhiya oo ku dhameeya ka warrama ma uusan dembi ilaahay ka gelin cimrigiisii oo dhan wuxuu ku dhameeyey cayaar iyo baashaa dhulkaa isaga ah yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha igu qiimaha badneed meel ka mid ah inaga dejiyay satellite haddii lagu fasi lagu sawiro geeska africa wataasa meesha ugu quruxda badan ee sawiradu ay qabtaan marka adduunka la sawirayo baanu ku naal ama waxaa la sawiraa qaaradda africa waan si fiican uga muuqanayna ama waxaa la sawiraa geesteedaas waa taasa waa muuqanaa sawirada caalamka oo dhan waanu ka dhex muuqanayna sababta waa meesha ugu quruxda badan cosmoskii galaxigii waxba u geli mayno caaila shamsiya wey dhulkii waa kaasa ibicdaa dhexe wey mawjada sadaqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi dhulkan markii cirka loo eego ka xalaqatin mulqaatin fii falaati lard ka xalaqatin culamaa ulfalag baa maanta waxay qirayaan nin baadariya wuxuu yidhi stanley shebari baa lahaa baadariyaasha dalka sweden kooda ugu aftaansan ugu aqoon badan baa lagu tilmaama waa ninkii la dooday axmed didaad wuxuu yihi diinta islaamka kitaabka qur-aanka wuxuu ku guulaystay maxfalada lagaga doodaya sayniska iyo researchiga cilmi baarista sayniska inuu boos adag ka xigsado waa allihii qur-aanka annaga kitaabka yaga aayad keliya waa ka weynay aayad keliya oo saynis ka hadlaysa waanu ka weynay washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru alcasiizu alcalim waalqamara qadarnaahu manaazil xataa kaada caada kalcurjuun alqadiim ashamsu yanbagii laha an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nahaar wa kullun aayadda kullun maxay u leedahay qorax iyo dayax keliyaa laga hadlaya kullun waa dhammaan dhulalkii iyo xidigihii meeraysanaya fii falag falag waa musalax cilmiga orbit baa meesha uu meeraysanayo kullun fii falakin yasbaxuun ko tii waxaanu wadnay tirokoobkii caruurta afar iyo tobanka yar waxaanu niri afarta iyo afar point five waa boqolkiiba waa afar iyo toban waa ka yari wiilaal waxaa kun hal milyan sagaal boqol sideed iyo toban kun laba boqol iyo lix hal milyan sagaal boqol iyo sideed iyo toban kun laba boqol iyo lix gabdhaha waxaa hal milyan sagaal boqol iyo shan kun sagaal sagaal boqol todobaatan iyo afar halkaa qudheedu waxaa ku jira arrin ictibaar la siiyaleh wiilashii iyo gabdhihii waa isleegtihin bal wiilashii baa xoogaa tiro badan mujtamaca ay wiilasha u badan yihiin waa mujtamac laga filayo inay shaqaystaan waa mujtamac laga filayo cilmi baaris xoog leh inay yeeshaan waa mujtamac gabdhuhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo aan xaqiraynin ka warramaya abuurkii ilaahay ku abuuray naaqisaatu alcaqli waddiin buu yidhi laakiin waxaad moodaa soomaalidii raggoodii inay noqdeen naaqis alcaqli waddiin waayo gabdhihii baa waxbaranaya gabdhihii baa shaqaysanaya fasal baa dhigaa gabdhaha u badan waxa dadaalaya gabdhaha u badan ardayda iyo hadday joogaan ha iga raalli ahaada kow da-da shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sagaalkii milyan baan ka hadlaynaa shan iyo toban jir ilaa lixdan iyo shan waxa weeye konton iyo laba point nine sagaalkiiba konton iyo laba dhibic sagaal boqolkiiba soomaalidu da-dooda macnaha konton iyo laba konton iyo saddex aan iska dhaa konton iyo saddex waa dad udhexeeya shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan shan iyo toban ilmaha jira sanadka ay dhasheen iyo jiilka lixdan iyo shan jira konton sanaa udhexaysa konton sano caruur inoo dhalatay iyo waxaa isleeg afar iyo toban sano caruur inoo dhalatay isku dhadhow soo sax maa markaanu nidhi afar iyo toban sano wixii ka yar boqolkii konton bay ku dhow yihin shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan oo konton sano udhexaysa wixii dhashayna labiyo konton saddexiyo konton bay noqon marka quwad xoog leh aanu ku xisaabtanno oo maczaqaan aanu ku jirno gacanta intay daadiiso mujtamaca ka saadha yaanu haysanaa haddii la diyaarsado rag shan iyo toban ilaa sagaashan iyo shan dadka jira raggu waxa weeye laba boqol laba milyan laba boqol talaatan iyo sideed kun afar boqol iyo lix qof oo raga dumarku laba milyan labaad laba boqol iyo lixdan iyo saddex kun lix boqol iyo laba qof haddaan idinkugu celiyo muqaarano marka u sameyno raggu waa laba milyan laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed kun dumarku waa laba milyan laba boqol iyo lixdan iyo saddex kun iyagana waa isleegyihiin wax yar raggaa badan nin baa andhoodhay dumarkaa badan meel baan ka waraqaday in ragga iyo dumarka dumarkaa badan waayo markaad jid ka maraysid dumarun baad arkaysaa raggaa badan baa laakiin raggeeni wax burcadbadeed bay noqdeen wax waaqaxeen wax xabsiyadaas adduunka kale kuwa ka buuxaan hataa caruurta yurub inoogu dhalatay waa la tarbiyen waayo cunsurka soomaaliga waa cunsur cajiiba soomaalidii waalidkiina tarbiyen waay dadkii aan u tagnayna tarbiyen waayo xabsiyaday ka buuxaan wax jaad bay cunayaan wax mooryaan bay noqdeen marka haddi arki maysid dadkii naafic maaha qof aan naafic lahayna rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii caqligiisana xumaado ficilkiisana xumaado inuu dhulka ka hoos jiraa uga khayroon inuu dhulka kor saarno waayo ilaahay adduunku wuxuu noogu talagalay inaanu naafic noqono kow nafteenna aan anfacno laba mujtamacii aan naafic wax wanaagsan kusoo kordhino laakiin qof naftiisiina shiddo ku hay mujtamaciina shiddo ku hay waa qof dib u socda maalintiisa iyo beridiisa maalintiisaa khayr badan berraa liidata beri danbaa sii liidata bilcabsi waxay ahayd maanta iyo berri maanta intaanu shaqayno berri inay noo khayr badato oo wixii maanta aanu qabanay aanu berri ka faa'iidno oo garaafka nolosha saa ay u socoto laakiin garaafka iyagii hoos buu socda waa yeelka lixdan iyo shan iyo ka badan soomaaliya waxaa ku nool laba point six laba dhibic lix percentage macnaha saddex qof kama dhama boqolkiiba dadka da-dooda lixdan shan ka badan tahay odayaal waxaa ah lix iyo sagaashan kun laba boqol konton iyo lix habro waxaa ah boqol iyo labaatan iyo sagaal kun boqol siddeetan iyo laba tirokoobkaas habraha badan odayaasha waa dhamaaday tirokoobka waxaa la sameeyey sagaashan iyo shantii hay-adaha inoo sameeyey dadku marka suu isu habeeyo tirada dadka waa muhim laakiin dadku waa afar baa loo qaybiyaa baa la dhahaa afartaasna mid waliba labaa loo qaybiyaa dhaqaale ahaan afartaas labo waa maato waa dad u baahan in loo hiiliyo waa yeel sariir jifa bukaan sariir jifa cunug yaroo murjiqa sariir jifa nin xoog leh laakiin waa shay sariir jifa nin noloshiiba ay maaragtay ilaahay baa risiqa qaybiya risiqii lagu celishay nuskaas bulsho walba nus dadku waa intaa nuska soo haray labaa loo qaybiya nus waa dad shaqeeya buuraha gediya godad gala badda fuula haddii aan la kuuran yahay beeraha fala biraha maroojiya nusna waxay ka shaqeeyaan infrastructure iyo civil service waxaa wax soo saar leh marka waa rubuc bulshada markii la eego rubuc baa wax soo saar leh rubucna rubaca wax soo saarka lagu adeegaya waa biliiskii ninkan buu ilaalinaya hantidiisii iyo gurigiisii waa takhaatiirtii caafimaadkii ninkan bay daaweynayaan ninkan godka si wax walba gelayo birta soo qufay markuusan dadka ka jirin waa inuu helaa isbitaal lagu daaweeyo macalinkii wuxuu wax u barayaa ninkan shaqaynaya carruurtiisii rubac waxay hayaan shaqadii bulshada rubacna waa shaqaynaya nuskan maatada ah waxa masruufaya waa rubacaa shaqaynaya marka sadaqadii iyo sakadii laga ururinayo baa maaragtay lagu halaya mujtamaca markii uu bulshadiisa dadkiisa saa u xisaabsado buu wax soo kordhinaya laakiin mujtamac haye carabne ah waxa weeye midba midka kale ka faa'iiday midka midba waaga mark ninbaa waa wuxuu yiri qofkaa hebel la dhaho waana qaamil qoraxda markay soo baxdo oo indhaha saa u kala furo wuxuu ku fekerayaa maanta xaggeebaad wax ka soo buubtaa ninkaa barlamaankuu noogi jiraa maanta barlamaankii wixii barlamaano soomali soomaaliya wuu dhex fadhiyaa xabashiiba magaciisa sheegi maayo waayo annaga la xisaabtamayno ilaah waa la xisaabtamay goortaan awood helose waa la xisaabtamaynaa annagu qofku marka waa inuu naafic noqdo rubacaas hadday naafic yihiin dadkii social serviceka hayay yagaa u adeegay mushaharkoodii iyagaa soo saaray maatadii iyagaa mushaharkoodii soo saaray laakiin awooddaa ilaahay waa uu na siiyey aaway haddee dadkii ka faa'iidaysan lahaa kow haddaanu ka gudubno hantida maguurtada aanu leenahay waxaa kaloo ka mid ah biyaha soomaali soomaaliya waa dhul biyo la-aana baa laha waa wax layna geliyey laakiin soomaaliya dhulalka adduunka ugu biyaha badan bay ka mid tahay ugu biyaha badan waxba faallo dheer ka geli maayo cabdullaahi cali xaashi waa taqaaniin waa waa wuxuu yidhi hay-addii batroolka oo la ohan jiray conaco ninka u sarreeyey baan waxaan nairobi ku wareystay soomaaliya batrool ma ku jira wuxuu yidhi waxbaydnaadan ogeyn biyaha dhulkiina ku hoos jira batrool kasta idinkaga faa'iido badan batrool kasta idinkaga faa'iido badan bal ilaahan kuu dhaashay markaad hoosaaso ka baxdo buurahan markaad dhafto dooxooyinka cidlada oo aada maraysa hadda waa cidla hal dooxo yaa reer puntland oo dhan ku filaamay waa hal dooxo oo intaan xoggeenna aan isugu geyno aanu biyo kala soo baxno annaga iyo xoolaheennaba waa nagu filaanay laakiin bariiskii waxaanu ka doonanaynaa hindiya burkii waxaanu ka doonanaynaa taiwan wa waa dhididkeennii wixii aan soo saarnay baanu bixinaynaa bilaash ku bixinayna maxaa ii diiday inaan bariiskiyo masaga beerto waa tala xumadayna haystaa biyaha intaasaan kaga baxaya soomaaliya waa dhul biyo badan meelaha ugu biyo yar ugu biyo yar biyaa ka buuxa waxay u baahan tahay awooddii iyo cilmigii lagaga faa'iidaysan lahaa haddaan annagu faa'iidaysan weynay aynu caruurteenna barro biyaha cilmi uma naqan aynu barro cilmiga biyaha geology cilmi uma naqan chemistry cilmi uma naqan waxaan ku wada ordaynaa culum nadariyaada qofkii waa soo noqonayaa wuxuu ku qabta maayo wuxuu ku qabta maayo cilmigaa farsamada ah caruurta bara kow haddaanu ka gudubno biyaha ilaa sagaal qodob baan idiin soo ururiyey oo geo economy ee soomaaliya ahmiyadda ay leedahay xoolaha iyadana yarxamukallah waanu tiro koobaynaa sidaan loo ogaano xoolaha aanu haysano qiimahay leeyihin waxaa la yidhaahdaa mawsucooyinka adduunka waxay qoraan markii laysu dheeli tiro xoolaha iyo dalka dalka adduunka ugu xoolo badan waa mongolia dalka labaad waa soomaaliya dalka labaad waa soomaaliya yani baahida dadka haysta iyo hantida ay haystaan markaad fiirisay waa wax kaafiya kala dheeriya wax kale laguma tilmaami karo ciqaab ilaahay xaggi ka timid inay tahay soomaaliya hay-addii iyadana tiro koobtay sagaashan iyo shantii waxay ku qiyaaseen inay ku nool yihiin sagaal milyan oo geela waxaa la yidhaahdaa geela adduunka ku nool saddex meel markii loo qaybiyo meel wax ka badan soomaaliya ku nool yihiin soomaalaha haysata waa huluth ibil ilcaalam qofkaa intaa ku dhahdid jaahil kastuu yahay waa yaabaya huluth ibil ilcaalam annagaa haysana qofkaa ku tiraada waa yaabaya laakiin soomaaliya markaad timaado annaga ma dhihi kadib qabaa-il baa kala haysta dhexdaad kusoo dhacaysa xukuma geela si wada jira ugama faa'iidaysan karo mana dhici kardho ilaa si wada jira looga faa'iidaysto ma dhici kardho khayraadka in laga faa'iidaysto nin la yidhaahdo maraykan oo lindon laruj baa wuxuu yidhi bulshadii aanan ummad ahaan isu ururin dunida maanta xaq uma laha inay noolaato waa la boogaya exact waa waxa nagu socda bulshadii aanan ummad ahaan maaha reer ahaan ama qabiil ahaan waa qabiil ahaan laysu ururin jiray waa jirta adduunka o dhan buu nidaamkaa ka jiray bani fulan baa galbeedka sacuudiga ka talinaya bani fulan baa yeman ka talinaya reer walba calankoodu lahaa laakiin dunida maanta shaqayn mayso in reer walba calan yeesho oo reer walba united nationka uu kursi ka helo oo reer walba safaaradihii adduunka oo dhan dirsado oo reer walba safaaradihi adduunka o dhan u yimaadaan wax suuragala maaha sagaal milyan oo geelah shan milyan oo lo ah siddeed iyo toban milyan oo ida ah afar iyo labaatan milyan oo araga hantida soomaaliya waa intaa aynu u qaybino marka qoysaskii halka milyan aha hal milyan oo qoys baa halkaa noo jooga qabiil u fiirin mayno milyan soomaaliya magacaasaan siina waa u qaybinayna geelayna halkaanu noo jooga qoys walba oo aabe iyo hooyo iyo toddoba ciyaala ka kooban matalan aniga qoyskii reer saadir baan example ka dhigaya waxaan helayaa yaa ii sheegaya geel intaan helayo ya sagaal milyan oo geela saga- sagaal halaad sagaal halaad sagaal halaad baan helaya oo saas ganacsi waa magaalo ganacsi xisaabta waa ku fiicanyihin sagaal halaad baan helaya qof kastoo naga mid oo qoysana wuu helaya ko loo meeqaanu helaynaa shan milyan bay ahayd baan shan shan saacad baan helay ido siddeed iyo toban buu ahaa baan niri milyan meeqaanu helaynaa siddeed iyo toban ida ah baan helayna arina afar iyo toban milyan baan niri afar iyo labaatan afar iyo labaatan afar iyo labaatan ariga markay halkaa igu xeraysan yihiin ilaah baan idinku dhaasha sideed halaad oo geela sagaal sagaal halaad oo geela shan saaca sideed iyo toban ila ah afar iyo labaatan ariga yani macaqliba inaan doon raaco oo aan qaxo oo reebtii aan ka cararo oo ciyaalkaa ka cararo oo intaan dunida ciribkeeda tago dhaho sabool baan ahay waxa ma haysto ya wallaahi magaca ilaahay baan ku dhaartay kuwaanu u tegaynaa sababa magaca ilaahay baan ku dhaartay ilaahaan u tukaday idinka been waa idiin sheegi karaa laakiin ilaaha aan u tukaday been been ma u sheegi karaa ya may ilaahaas baan markhaati gashanaya kuwa aanu u tegayno oo carruurta yada ay baddi ku dhamaaday kuwaasaa sababa xoolihiina intaasaan kaga baxaynaa waxaanu gudaynaa beeraha okay maya cimiladaan ku hormaraya cimiladu ma hantiba ha hantibo waanu fiirinayna naabka hadda na horyaal waa adduunkii rag baa dadaalay juhdi badan bixiyey jiilba jiil ka dhaxday aqoontii ay ka tageen waxay ku kordhiyeen adduunkii waxay u sameeyeen khadar longtitude la dhaho ligdan iyo latitude tan taagga af soomaali wax kuma baran dhago dhigo iyo lool oolka waa kuwa taagan dhigo iyo lool dhigaha kaa dhexe equatorkii waa kaas haddaas waa socotaa soomaaliya waa mara kismaayo sanguuni sooma meeshu mara sanguunu mara adduunkii la u kala saaray dhulkii waqooyi iyo koonfur labada qado ku xiga subtropical maya hadaas labada qado ku xiga inta udhexaysa tropicalba tropicalka waa hadda dhulka badha labada qado ku xigta qoraxda markay soo baxdo waxay ku aadan tahay meeshaas dhexe fallaaraheeda toos bay ugu soo dhacaan maadaama ay fallaaraheeda toos ugu soo dhacaan meeshaa hoose waxaanu ka arkaynaa meeshaa u hooseysa ma ujeedaa antarctic dhul wey laakiin waxba kuma noola maxaa loogu noolaan waayo waa baraf dhul waa qaarad dhan weyn oo qaaradda africa ka weyn qaaradaha adduunkao dhan waa ka weynta misana laguma noolaan karo sababto ah qoraxda fallaarteedii toos u gaari mayso sidaa darteed qabowga jira darteed baraf buu noqday qoraxdu barafka waa kullaynaysaa soo ma hadday zero soo dhaafto dhalaal baa ku bilaabanaya zero waa micyaarka qabowga wey wixii ka hooseeya baraf wey ha kala qabow bataa laakiin zero wixii ka koreeya ilaa boqol centigrade kuleel wey boqol waa karkar biyuhu markay karkaraan haddaa dabicsan oo sida dabicsan u gaaraysa yaa labada cirif qabow ka dhigtay cid kastoo kaa xigta marka labada cirif waa ku adagta si ayan noogu adkayn annagu ayay ugu adagta waayo cimilo aada u qabow eeyan banaanka wax yar taagnaan karin eeyan banaanka ka shaqaysan karin eeyan banaanka masalan wadamada cirifka waqooyi ku yaal afarta xilli afar xilli baa jira sooma sanadkii afar season afarta xilli hal xilli keliya bay wax beertaan halka annaga afarta xilli aan wax beeran karno markaasaa halkaa xilli wax kasta ma beeran karaan waxay ku dadaalaan inay qamadi beertaan iyo bataati oo wakti yar kusoo go-ay wax badan bay beertaan waa kaydsadaan rootigoodii iyo muufadoodii iyo haddii alla kuuran yahay wixii ay cuni lahaayeen markaasay goostaan waa hal xilli waa saddex bilood keliya ninka saddex bilood iyo saddex bilood iyo saddex bilood iyo saddex bilood wax beeran kara iyo ninka saddex bilood keliya wax beeran kara keebuu ilaahay u roonaaday waa waxaan iska garan kara wax u baahan jawaab maaha ko labadaa xariiq ee aanu niri subtropical baa laysku dhahaa dhulka qoraxdu waa ay socotaa marna kor bay aadaa marna hoos bay aadaa iyadoo wareeganaysa qoraxda dhulkiina uu ku wareeganayo dhulka dhexdiisii uu kusii wareeganayo yaa misana dhulku wuxuu sameeyaa xagal marna saas marna saas isagoo wareeganayo socodka maalintii iyo socodka sanadkii rotation baa lahaa wada uu marna xagal saas sameeyo marna xagal saas marka xagasha saasa uu sameeyo waqooyigii baa waxay ka fogaatay nuurkii qoraxda halkaan baa qabowa koonfur baa ku leedahay markay saad samaysana markay saad samayso waqooyigii baa ka fogaaday qoraxdii qoraxdii waa tan masal markay saad samaysana koonfurtiibaa qoraxdii ka fogaaday waa nicmad ilaahay ugu talagalay isbedelada xilliyada ninkaas waqooyi jooga haddii qabow keliya looga dhigo dee ma noolaada haddii kulayl keliya looga dhigana taa qabow dilaya aan kulayl helin annagu marka dhexdii baan joognaa bandar baan fadhinaa markii xagga loo batana qoraxdii mar walba waa helayna korkii xagga loo batana mar walba waa helay weliba markuu xagga u bato markuu qoraxda u bato ninka cirifka ku nool su xagasha hal mar wareegan maayo sanadkii oo dhan buu hal xagal buuxda samay haddana hal xagal xagashii meeshay ka bilaabato ku noqonaayo ninkan kor jooga xilli wuxuu helayaa saddex asbuuc oo isku jira isku xiga bisha julaay saddex asbuuc oo isku xiga juuna akhirkeeda iyo julaay nuskeeda hore qoraxda dhici mayso waktiga kulaylaha qoraxdii saasay kuugu meelayso korkaagay joogto gooraad duhur tukatay gooraa casar tukatay gooraad cisho tukatay gooraa subaa tukatay waad seexanaysaa qoraxdii halkaa joogta habeen saacadda un baad fiirsanaysaa oday baa wuxuu yidhi soomaaliya adeer waxaan ku weydiiyey bu aa oday soo qaxay qoraxdaan subaxdiina halkaas ka muuqata galabtiina halkaa ka muuqata waxay tahay waa runtiis subaxdiina qoraxda halkaasi kaa soo gelay habeenkiina halkaa marka sisteemkaas xeerka ilaahiga ah bay ku meeraysanaysaa dhexdaan waxaanu nini sabti rabbi kaal qoraxdu markay soo kacdo toos ugu soo dhacdo dhulka dhulku qaybna waa engeg qaybna waa biyo sad afar meelow saddex baa biyo ah hal meelna waa engeg waxaa cajiiba statisticadaas bani aadamku ku helay dadaal badan iyo juhdi badan oo qarniya qaatay aayadaha qur-aanka ah ilaahay subxaana wa tacaala inta uu dhul ku sheegay kelimadda ard iyo inta uu kelimadda baxda ku sheegay saddex iyo mid bay isu dhimaan saddex meel afar meelow saddex waxaa badan ereyga baxda yani exact waa isku jaango-an yihiin biyahan marka dhexda ku yaalla kulaylkii qoraxda waa ay karkarinaysa markay karkaraan biyihii si cimilada soomaaliya aan u fahno waxaanu eegaynaa cimilada adduunka in cimilada adduunka qayb ka mid ana biyihii markay karkaraan sida caadigaa qiiqa xaggee buu u baxaa kor buu aadaya sax qiiqu markuu kor aado tan waxaan idinku tusin lahaa population density dad dhulkoodu yahay ciriirigaas iyo beero iyo guryo boos la degaa male waa dadka taiwan sawirka si fiican uma muuqdaan u malayna yaraa le ahaada sawiradii baa iga kala yaacay halkaasa biyihii markay karkaraan waa barihii baa karkaraya xaggee ay ka karkarayaan meesha ugu kulo waa xaggee waxaa nili trobica subtrobical areadii ahayd bay ka karkarayaan waxaa jira marka xeer la yidhaahdo i t g z intertropical convergence zone c z i t c z waa xeerkaan wey gaaladu xeerarkii ilaahay unbay bartaan wax kale nooma yeeshay dadaal bay sameeyaan xeerkii bay helayaan magac bay u sheegayaan markaasay ku barayaan inagu waxaasoo dhan kitaabka qur-aanku inoogu jiraa laakiin aawey dadaalkii baa inaga maqan biyihii waa karkareen kor markay aadaan waxaad soo celinaysaa sakafyadii dhulka markay celiso biyo markay karkaraan oo gidaarkaan ay aadaan waa yaacayaan waxay aadayaan dee biyihii karkarayaa riixaya cirifyaday kala aadayaan cirifyada dhulka markay aadaan cirifyadii waxaan nidhi waa qabow maadaama ay qabow yihiin cufkii pressurkii kore waa yaryahay waa cuslaanayaan marka way soo dhacayaan biyihii dabaylihii iyo biyihii markay soo dhacaan waxay ku soo noqonayaan subtropical dhulkii dhexe bay ku soo noqonayaan mar kale haddana kacayaan nidaam caynkaas ah ee cimilada adduunka u shaqaysaa kow waa tana iyadiyo guuraysa okay cimiladii marka qoraxdu markay xagga u durugto waxay la guuraysaa kulkii zoonkii aan nidhi i t c z waa la guuraya markay xagga u durugtana waa la guuraya qur-aanka waxaa inoogu jira aayadda hayse rabbul mashriqayn wa rabu lmaqribayn waa i t c dadkaas marna wuxuu u guurayaa exact digriga uu ku dhacayo waxaa weeye labaiyo labaatanka juun fallaaraha qoraxda waxay ku aadan yihiin hadda labaatan iyo saddex point five ee hadda legdan dhigo miyuu ahaa muxuu ahaa tan legdan lol lol lolka longtitudeka hadeeda labaiyo labaatan iyo saddexaad annagu faa'iidada aan qabno waxaa weeye marka equatorkii hoos buu naga maraa hadduu koru guuro wuxuu la guurayaa kulaylkii dabayshii kacday marka xeerkii aanu ka warramayn koonfur buu aadayaa wuxuu soo qaadayaa dabaylo xaggey bay ka yimaadeen dabaylaha badweynta hindiya ila badweynta hindiya koonfur naga ah dabaylahaasoo dhan buu soo riixaya noo soo riixaya markaasu wuxuu inoo keenayaa roobab marka uu hoosu guurana maadaama waa dhulbarihii maro meesheenni hoos buu guur markasta annaga faa'iidaanu qabnaa oo kulaylkii waan haysanaa waqooyi kulaylkii wuxuu aaday hoos xeer xuduuddii kulaylka hoos may la socotaan inaa fahantaan baan rajaynaya ya hoos buu guurayaa wixii kacayoo xagga aaday waqooyi buu wax inuga keenayaa muxuu keenayaa dabeelahan kulul hadda boosaaso kulayl baa u bilowday kulaylkan dhulkeenna cimiladiisii maaha kulaylkii khaliijka wuu soo riixaya khaliijkii baa inagu soo gufaacaya buurahan haddii laga tallaabo cimilada rasmiga dhulkeenu leeyahay taa wey cimiladaas iyadaa marka wax badan iyo inoo rogrogaysa ay ka mid tahay afarta xilli inaanu wax beeran karno in haddii ilaahay aan barino risiqa ilaah baa qaybiya roob fara badan baa noo di'i jiray micyaarka roobabkii ka da-ay soomaaliya tan iyo qarnigii tegay bilowgiisii waa la qiyaasayay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii iyo dhaca soomaaliya wuxuu ahaa kun saddex boqol sideed iyo toban millimiter lixdan iyo toddobadii kun saddex boqol toddobaatan iyo afartii shan boqol oo milliliter buu yii sideetan iyo lixdii laba boqol oo milliliter buu yii asoo yaraanaya waxaad ka garanaysaa xeerkii diinteenna ayna badhay ilaahay subxaanah wa tacaala aayadda qur-aanka uu ku lahaa haddii aada toobad keentaan oo ilaah baridaan ilaahay arsaaq buu idiin furaya cagsigeedana waa ay dhacdaa gaaladu nin baa wuxuu yidhi gaaladu naga dembi badan laakiin isma dulmiya innaga dembigeenna dulmi buu noqday qofkii waa tukanaya masaajid buu gelaya haddii alla kuuran yahay gabadhii uu guursanayay shareecadu islaam buu ku guursan walaad xalaal buu dhalaya laakiin nin walaalkiisu xabad dash ku siinay dulmi ka weyn ma jiro qofaan waxba ku gelin oo socdaala oo meel iska fadhiya inaad xabad ku tirisaan haddaanu intaa uga gudubno waan inoo bogsinaya waktigii waa yar yahan filaya badda matalan waanu soo qaadanayna badda yadu waxaa weeye taqriiban saddex kun labaatan iyo shan kilomitr saddex kun oo kilomitr bay ka dheertay qofkii lagu la yidhaahdo bad intaa dherer la-eg baanu leenahay yacni subxaan allah reer baddaas leh iyaga iyo saboolnimo kala dheer badda iyada ah intaa keliya baddayada kuma eke laba faa'iidee leedahay faa'iido waxaa weeye tii istraatiijiyada ahayd aanu ka hadlaynay ganacsiga caalamka isu goosha boosaaso maanta qiimaheedii maxaa soo saaray waxaa soo saaray waxay noqotay meel ganacsigii soomaaliya il loo maro bay noqotay taasay noqotay magaalada ugu dhismo badan garaafka dhismaha ee soomaaliya bal qaaradda africa oo dhan baa leey haddaba caalamka markaanu eegno soomaaliya waxaa weeye meel waxay ku taal istraatiijigu ah ganacsiga adduunka isu socodka maalintii waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo dhowr iyo soddon markab yaa baddeenna mara boqol iyo dhowr iyo soddon markab haddaanu dekadahaas keliya meesha aan isbaarada dhiganayn haddaanu caqli yeelano dekadahaas habaysanno waxa weeye waxaa nagu filaan lahaa maalintii afar markaboo nagu soo leexa afar keliya oo aanu waaday boqol iyo soddon markab bishii meeqay tegayaan soddon ku dhufa sanadkii meeqay tegayaan saddex boqol iyo lix iyo lixdan ku dhuf intaasoo markab yaa sanad walba agteenna soo adeeg waa u baahan yihin waa nin musaafir oo aan adeeg u baahnayn ma jiro tirada ugu yar oo aan u adeegno baa soomaaliya oo dhan ku filaanay dhan wataa dhan kale badda iyadu waxay leedahay ahmiyad marine biologia waxaa mara nadaam la dhaho abwinning maqasho baan u malaynaya af soomaaliya waxa lagu dhaho ma aqaan maayadba ma dulmarba waxaa jirta dabayl xeer ilaahay sameeyey oo badaha qaar lagu arko baddu dabayl baa saa u dulmaraysa badda dusheeda dabayshaas waxay riixaysaa sadxigii kore ee bash ee badda markay riixdo biyihii waa soconaya dabaylahan monsoonka ah waad la socotaan waa kana dabayl baa riixaysa biyihii dabaysha markay riixdo biyuhu meelay ku eg yihiin baa jira ama gidaar dabiiciya ha ahaado oo dhulkii iyo qaaradihii ama ha ahaadaan gidaarkii barzakha ahaa oo qur-aanka laynoogu sheegay baynahumaa barzakhun laa yabgiyaan isuma xadgudbi karaan mid mid xadgudbaysa male seebay isugu xadgudbaan bad kasta waxay leedahay cuf u gaara density waxay leedahay kulayl u gaara timberature waxay leedahay cusbo u gaara haddii biyahan inta la qaado biyaha kale loo geeyo dee tan waxaa laga yaaba in laga cusbo badan yahay cusbadii hadday ku badato malaagii inta ku noolaa waa dhimanaya waayo cusbadan badan dabeicaddiisii maahay ilaahay marka waa u kala teeday subxaana wa tacaala dabayshan meelo shan meelood bay ka dhacdaa badii bay dusha ka riixaysaa markay riixdo soo wado gidaar bay biyihii tegayaan gidaarkii wuu soo noqonaya biyihii aad riixda riixda riixda dee gidaarkii baa soo celinaya meesha u hooseysay gaarayaan waatana iyadoo gacan lagu farsameeyey waa soo noqonaya saasay isaga daba meeraysaya biyihii maantao dhan ka bilow gardafooy masaafada ugu dheer oo abwilina soomaaliya haysata shanta meelood oo kale meel waa beru latin america meel waa alaska waqooyiga maraykanka meel waa nimanka indho yarta indochina imaa qabow baa kalluunkii uu ayan u daran karin imaa waa dad technology helo waa horay xaalufiya meelahan kalluunka aada buu ugu tarmaa marka sababtu waxa weeye kalluunka waxaa jira dhul uusan gaari karin oo moola dhulkaas waxaa yaal dhirtii caadintii cusbadii cusbadan maaha kor saaran waxyaabihii brotiinka ahaa oo u baahnaa kalluunka ku tarmi lahaa baa dhulka yaal mana gaari karo dabaqadu kala leeyahay baddu dabaqada hoose kuma uu tarmi karo gaar ahaan kalluunkan loo badan yaho la isticmaalo kalluumo noocaa jira oo meelaha hoose ku nool ko maalin baan meel ka daawanaynay kalluumada badda hoose ku nool mid waxaa jira isaga dhan koronto ku shaqeeya uu socdaa kalluunkii usoo dhawaada waa yaryahay koronto kusii daynaya mawjada korontaa marka muraayad buu ku jiray muraayadii baa marka aada istaagtidba dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag muraayadii baa garaacanaysa waa mawjadaa korontada uu garaacaya qof ila socdaa yiri ilaahay subxaana wa tacaala bal goortuu koronto abuuray eeg gaaladan waxay noogu faanayaan hebel hebel baa koronto helayo maasha allah nool barays buu qaato marka kalluumadaas dee wax nafaca inooma laha kuwaa nafaca leh dusha ku nool yihin mawjadan baa marka waxay u keentaa abwelin systemkan laho baa wuxuu u keenaa wixii ay cuni lahaayeen ari caws helay weeye marka wuxuu u tarmayaa sidii digaaga kalluunku waa laba nooc noocana bilaajig baa lahaa kuwaan xeebta kore saaran oo dooyalaydeena intay baxaan shabaga tuurtaan soo qaataan kaa maaha kalluunka dhaqaalaha leh ee laynoogu yimid in laynaga boobo maaha kalluunka dhaqaalaha leh waa kan waaweyn oo libaax badeedka shrinkiis baa lahaa iyo noocyadiisa noocyada la haybta ah mool bay ku nool yihiin zoone ay ku nool yihiin baa jira iyo zoone ay ku dhalaan mid ay ku dhalaan iyo mid ay ku nool yihiin zoonayaashaas waxay u baahan tahay aqoon aada ku raadsatay markaad heshid waxay u baahan tahay aqoon aada ku soo saabid ilan moolka intaa ugu tagta soo guran maysid waxay yeelaan nimankan hadda noo yimaada wax waxay ku shubaan wax dhayo kalluunkii soo eriyay uu ka cararay markuu soo baxo shabaakada u dhigtaan markabkii afar iyo labaatan saac buu buuxsamaya waa kaa tegayaa laba beri uu kaa maqaya waa soo noqonaya markabka ugu yar ee sagaal iyo sagaashankii nin meel ka warramayay wuxuu yidhi markabka ugu yar in gaalu ahaa sarbay ku sameeyey dayuurad buu ku maray dhulkan dhowr iyo siddeetan markaan tirinayay buu yidhi baan faraha ka qaaday tiradooda malaakiibta badeenna ku jira buu tiriyey dhowr iyo siddeetan markaan marayay baan iska daadiyey hantidaa qiimiga leh baa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaa inoo geliyey badda haddaan intaa uga baxo beeraha iyadana wax yar baan idinka tusinayaa waxba maaragtay ku dheeraan maayo labadaa wuxu dhulkeenna maadaama uu biyo leeyahay dhulka oo dhan waa la beeri karaa kani waa webigii shabeel dherarkiisa wuxuu leegyahay boqol iyo soddon kilomitr wey boqol iyo soddon kilomitr oo biyo iska socdaa dhul faraada wel fertilizera qof kasta oo naga mid ah qof kugu qabsanaya male haddaad beeratid oo tagtid qof ku dhahaya dhulkaan anaa leh waxaa halkaan laysku laynayo meel cillaah ma jiro abuur kasta aa ku rididna wuu ku soo baxayaa isagoo ka taya watigiim isagoo ka taya fiican abuurka kale cambaha halkaa ka baxa ka taya fiican cambaha mooska halkaa ka baxa ka taya fiican mooska moos baan daahiro ka cuni jiray moos yaryar oo ay beertaan mooska soomaaliga ah farqiga u dhaxeeya waxaan qiyaasayaa saddex dollar inuu ah waa labadii moos midna halkaanuu ka baxay midna masar buu ka baxay waxaa iyadana jidha webiga jubba waa kaasaa isagana isaguna sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitr buu maraa feerfeerku jub sooma dolow buu ka soo bilowdaa kismaayuu ku dhammaadaa magaalooyin badan buu sii maraa luuq baa ka mid a buulo barwaaqaa ka mid ah xeed baardheeraa ka mid ah haddii aan la kuroon yahay saakow jilib jilib shabeellaanu maray jubba miya halkaasuu ku shubaa beeraha marka hal goob hal goboloo ka tilmaam markwaa ka baxaynaa iyadana waxba ku qaadan hal goboloo soomaaliya ka mid ah hal gobol hal gobol wey oo gobollada biyaha ay maraan waxay hay-ad jarmal ah a waxay tiri ilaa iyo konton milyan oo qof bay masruufi karaan standardka nolosha ee shacabka jarmalka maaha inay masago ama gelay ay cunaan helaan standardka nolosha qofka jarmalka uu ku nool macnaha villadiisa gaarigiisa combyutarkiisa taleefonkiisa wax kastoo qalab oo u baahan shaqadii u kallii lahaa caruurta iskuolka u dhigan lahay isbitaalkii tayada fiicnaa oo caruurta geysan lahaa konton milyan oo qof waa hal gobol gobollada ay maraan labada weel macnaha waxaanu la midnahay nin guriga tubo ugu socoto oo kirli maran la wareegaya ushaa rabaa inaan karkarsade yaa biyahaysa hadda gurigii uu seexanayaa tubo biyo ah ka furanta waxaanu wax yar ka hadlaynaa iyadana baddii waanu sheegnay macdanta waxay dhihi jireen culummadu xadi walaa xaraj xadi walaa xaraj macdanta soomaaliya ku jidha waxaa la yidhaahdaa soomaaliya waa mineral belt country dhul sun macdana caloosha ku haysta sun macdana ha ka xumayo waraaqdaa ma wado tii kalluunka horta wax yar aan idin aan ilaaweyn aan xasuusiyo shan iyo labaatankii bishii february maalin jimcaa bay ahayd internetka waa laga yaabaa inaad ka heshaan journaalka alahran baan soo gatay nin baa ila socday safxadda ugu horeysa journaalkaas waxaa ku qoraa burcadbadeedyada soomaaliya waxay hoos u dhigeen boqolkii soddon tuunadii adduunka laga cunayay waa heer caalamiya thirty percent heer caalamiya yani heer caalamiya waa adduunka o dhan waxay kaloo hoos u dhigeen boqolkii konton tuunadii laga cunayay laba dal faransa iyo sbain waxay dhaheen shirkadaha tuunada ka shaqeeya waxay khasaareen sanadkii lasoo dhaafay lix milyaar oo dollar lix milyaar oo dollar mineraalskii baan gelayna qoraalaan qaahiro ku hayay oo waxaa jira nin ingiliisa qoray wuxuu yidhi waxaan kula talinaya dadka reer galbeedka inay dalkaa tagaan macallinnimo ku tagaan ku tagaan hay-ad ku tagaan shirkad ku tagaan dalxiis wax kasta oo dal lagu tago ay ku tagaan si ay uga faa'iidaystaan macadinta halkaada macaadinta iyadu waxaa loo kala saaraa mitaal iyo non mitaal macaadinta aan birta ahayn iyo kuwa birta ah kuwa aan birta ahayn labaan ka tilmaamaya mid waxaa weeye maadada jibsum la dhaho jibsumku soomaaliya waxay ka mid tahay ixtiyaad caalami oo wax yaabla markii wax walba caalami aad ka aragto waxaad leedahay war dadkan maxay yihiin yani faraacinadii waxay noo waxay yidhaahdeen diquraafigay haysteen waa dadkii ilaahay iyo dalkii ilaahay waa faraacinada iyagu weliba waxaan mayan ogeyn waaga jibsumku wuxuu waa maado ku jidha dhulkan buuraha ka soo bilow waqooyi galbeed hargeyso dusheeda ku keen meesha laba meel baa maadadaas dabal badanoo haysta waa jiraan laakiin markii caalamka reseervadiisa la eego heer caalamiya soomaaliya iyo waxay noqonayaan jarmalka weliba dowladda jarmalka galbeed la ohan jiray farsamaheeda buuro ku yaal maxaa laga sameeyaa waxaa laga waa shaminto cad wey shaminto cad daba tabaashirta jeesooyinka iyo markaad qofku la kabayo shaminto ahaana waa loo isticmaalaa dhagaxan haddaa rabtid inaadan ranjiyin weligii caddaado iyadaa la isticmaalaa dhismahay gashaa maado kale waxaa iyadana cusbada cusbadu yani keligeed baa hanti inoo noqon karta sababtoo ah qof kasta waaga markuu baryo ilaa uu ka seexdo markuu u liito hal mar buu rabaa inuu wax cuno wuxuu cunayana waa inay cusbo ku jirtaa hadduu cusbo waayo qofku waa jiranaya hadday ku badatana waa jiran hadday ku yaraatana waa jiran waxaanu marka awoodnaa waxaa nala derisa ummado badan boqolaal milyana oo aan cusbo lahayn annaguna buuro cusbo ah oo dabiiciya buurahaas aanu ag marayna la mid ah yaanu haysanaa xataa nadiifin kaama baahan inaad warshad geysido qashin ka saadhido kaama baahan baca ka buuxsa keliya cusbadaa waxay ka dhalataa ma garanaysaan badda badda maadaama biyo cusbada ay tahay meelaha ay soo garaacdo markay degato cusbay ku reebtaa dareerihii baa soconayo biyaha ah waxaa haraya cusbadii oo adag okay haddaanu u tagno macaadinta waadhii xoolihii kalluunkii labadii kalluunba badda iyada waa ku jira kii dusha laga qaadanayay iyo kii hoose halkan sawir weyn oo internetka ku jira waa burcad badeedyadii maabkaas dhibcahaas waxaa soo mara maraakiibta caalamiga socodkooda weeye markuu baabilmandab usoo dhow yahay calaamad khataray ku sameeyeen halkaas waxaa bilaabanaysa bay dhaheen zoonkii khatartaa baad gelaysa inta halkaa uu marayo calaamado khatara wey ya ilaa koonfurta marka kasta iyo meeshii laga afduubtay iyo xilliga afduubtay internetka ka helaysa macaadinta forum waxaan filayaa chemical elementska aad ku qaadateen haddii alla idiin roon yahay cunsurkiisa t h weeye waa nooc ka mida bir wax badan buu galaa aada buu hodan dalkeenna ugu yahay gaar ahaan waxaa lagu xoojiyaa biraha kale wuxuu kaloo wuxuu leeyahay resistance heat resistance kuleylku aada ugu adkaysta wuxuu leeyahay waxaa lagu daraa dhagxanta shiraamiga ah baa lagu qasaa oo haaf bir buu noqonayaa si ayan u jabin dhagxanta kale ay qaal uga noqdaan sifaynta batroolka gala waa maado qaalaya haddii wax ka faa'iidaysta la helo waxaa kaloo iyadana jira oo dhulkeenna laga helaa aluminium cober cober iyadana waa bir biraha ka mid ah coberku okay xafaa la geli mayno waa biraha noocyadooda birtu bir keliyaanu u naqaan annaga birtu waa mitaal hadda kaas tin waxaa lagu sameeyaa digsiyaasha khafiifka iyo tuunada koombadeeda iyo habahada khafiifa agu tagaanigu halkaan ku lahaa warshadaha dagaalkii labaad ka hor birta uu ku waxeeyana meeshuu ka heli jiray kalluunkana meeshuu ka heli jiray aad buu dhaqaalo uga helay mitaal bir birta iyadana faalo uma baahna xadis walaa xaraj waxaan idiin sheegayaa ruushka waagii dowladda soomaalida jiday qorshihiisa ee deeh oo soomaaliya u ka lahaa inuu ugu helin waxaa ugu jiday tariin ka soo bilaabanaya berbera ku dhammaanaya kismaayo ee ceebtaa dheersaa u mara tariinkaa isaga birtii uu ku samayn lahaa uurahanay ka buuxdaa meel kama keeneen batroolkii shidaalkii uu ku socon lahaana uurahanay ka buuxaan waa dhuxudhagax keliya baa laga caqli badan yahay daal weeyaanu leenahay dhagax baan kala daalaynaa annaguna sidii daayeertii baan daayeer korow la dhaha jiri jiray koonfurta oo wuxuu arko dhagax kala daala alaa ayi xaal waktigii waa iga dhacay baalkaasa ka mida zinkaha oo daawo gala waxaa ka mida gool dahab dhulka ayaa laga helaa waxaa ka mid ah haddee batroolka iyo uraniumka iyo kama aan hadli karo waktigii baa dhacay tamar dhibka adduunyada kusoo fool leh waa tamar la-aan dadki waa ilbaxaya sida qofku tabar ugu baahan yahay iyo bulshada ugu baahantah ummad walba ummadday ka ilbaxsan tahay waa ay uga baahi badan tahay xagga tamarta dowladaha reer galbeedka siyaasadooda saddex xagal bay leedahay xagal waxaa weeye amnigooda national security wixii amnigooda khatar ku ah waana xaqna waa uleeyahay qofku inuu amnigiisa ilaashado xaq buu uleeyahay qodobka labaad waxa weeye energy tamar waayo ummado ilbaxay wey waxay u baahan yihiin tamar noloshooda u kaashadaan qodobka saddexaad waa human rights xuquuqul aadami xuquuqul aadamigu marka arrin laynoogu hilinayo maahe waa arrin labadaa kale lagu ilaalinayo xuquuq haween haddaad maqashid dad laga tiro badan yahay dadka laga tiro badan yahay xuquuqdooda haddaad maqashid haddaad maqashid maaragtay annaga reer hebela xaqeennii baa dhacan dad waxaa loogu sheekeeyey kulli waa wax loogu adeegayo danahaas lana doonayo khayraadkaagaa in la qaato tamarta hawada research baa lagu sameeyey mustaqbalka aad baa loo adeegan doonaa meesha ugu fiican oo dabaylo xoogla ay ka dhacaan energy xoogla laga heli karo soomaaliya wey badweynta hindiyaa soo afuufaysa tamarta qoraxda sidoo kale meesha ugu fiican faallo dheer ka geli maayo waxay noqotay soomaaliya laba sabab darteed sol energy waad aragteen baan filaya laba sabab maxay u noqotay nin baa wuxuu yidhi war ma soomaaliya aad ku dhalatay aad ka timid ha haddaan heli lahaa meeshaasoo kale waa professor ku takhisay arrintaas haddaan heli lahaa soomaaliya oo kale wuxuu yidhi adduunka waxa uma baahdayo labada sabab sabab waxaa weeye qoraxdii oo joogta inaa sanadkii oo dhan dadku qorax bay laayihiin sababta labaadna waxa weeye kuwa ekuatarkii nugula yahay hadda kenya iyo ugandaba waa mara ekuatarkii maxaan dheernahay waxaanu dheernahay sanadka oo dhan cirkeenna saafi wey iyaga daruuro qofkii waa la tegay waa ark waxar kadibba daruur baa imaanaysa qoraxdii si toosa ugama faa'iidaysan karo laakiin annaga halkaasaad dhigaysaa maasha allah walaalayaal intaasaan kusoo gabagabaynayaa وبالله التوفيق إلهي أن نوافعه أن إلهي ميزانك حسنات كهيسار إذا واحد بيكم عن هبلنا السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير وأحسن الله إليه وبارك الله له دكتور أحمد صادق خير الله سيو درسي صدر كيسان أيو إنسيي ما شاء الله الله بركيه أيها الإخوة الكرام insha allahu caawo su-aalo ma jiraan maadaama darsigu bilow yahay sidii aynu hore inoo caadada inoo kugu ahayd inta darsigu socdo ayaa su-aalaha lasoo qadimayaa rag u qaybsan ayaa jiro halkan baa loogu keenayaa insha allahu waraaqaha lagu soo qorayana waa laydin qayliyaa caawa casharku intaasino kugu ogyahay jadwalka waad ka arki doontaan habeen dambena insha allah waxaynu leenahay faragelinta ajnabiga ee soomaaliya taariikh ahaan iyo raadadka uu ku reebay waxaa inoo soo jeedin doonaa haddii alla yidhaahdo akh sheekh axmed cabdisamad iyo habeyn dambe caawa darsigu intaasu inoo kugu ogyahay wixii su-aalaha casharka la xidhiidha waa lasoo qori karaa halkan ayaa la keenayaa su-aalaha caawala habeyn dambe ayay noqon doonaan caawa maadaama darsigu keligii ahaa aadna muhiim ugu ahaa ayaanu yaro waktigeeda ku dheeraynay habeenada soo socda jadwalku wuxuu ahaan doonaa hal darsi oo cashara iyo hal darsi oo hal saac oo casharkaa iyo hal saac oo su-aalaha ayay noqon doonaan inta ayuu caawana inoo kugu egyahay wasala allahuma calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam